iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee yacquub ka digidda dulmiga taajiriinta falkaalaya hadda kuwiinnan taajiriinta ahow ooya oo ka baroorta dhibaatooyinka idinku soo degaya duunyadiinnii way qudhuntay dharkiinniina aboor baa cunay dahabkiinnii iyo lacagtiinniiba way midhdheen midhadhkooduna markhaati buu idinku noqon doonaa wuxuuna jidhkiinna u cuni doonaa sida dabka oo kale maal baad u urursateen maalmaha ugu dambeeya shaqaalayaashii beerihiinnii idin gooyey mushaaradoodii aad dulmiga uga reebateen way dhawaaqaysaa qaylooyinkii kuwii beerihii gooyeynna waxay galeen dhegaha rabbiga sabba'ood dhulkaad ku barwaaqaysateen waadna ku raaxaysateen oo qalbiyadiinnii waxaad u naaxiseen maalinta gowricidda waad xukunteen waadna disheen kan xaqa ah isaguna isma kiin hor taago waana ku saabsan dulqaadashada haddaba walaalayaalow dulqaata ilaa imaatinka rabbiga bal ogaada ninka beerray ahu wuxuu sugaa midhaha qiimaha leh ee dhulka isagoo u dulqaata ilaa uu helo roobka hore iyo kan dambe idinkuna dulqaata qalbiyadiinnana xoogeeya waayo imaatinka rabbigu wuu dhow yahay ha iska cabanina walaalayaalow yaan laydin xukumine bal ogaada xaakinku albaabada hortooduu taagan yahay walaalayaalow u qaata tilmaan dhibaato iyo dulqaadasho ah nebiyadii ku hadlay magaca rabbiga bal ogaada waxaynu ugu yeedhnaa kuwa barakadaysan kuwii adkaystay waad maqasheen adkaysashadii ayuub waadna aragteen dhammaadkii qasdiga rabbiga waayo rabbigu waa raxmad badan yahay naxariisna wuu leeyahay laakiin wax walba hortood walaalahayow ha dhaaranina ha ku dhaaranina jannada ama dhulka ama dhaar kale haahdiinnu haah ha ahaato mayadiinnuna maya ha ahaato yaydnaan ku dhicin xukun hoostiis xoogga ducada mid dhibaataysanu ma idinku dhex jiraa ha ducaysto mid faraxsanu ma jiraa ha gabyo mid bukaa ma idinku dhex jiraa ha u yeedho waayeellada kiniisadda oo iyagu ha u duceeyeen oo saliid ha ku mariyeen magaca rabbiga ducadii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka oo rabbigu waa sare kicin doonaa oo hadduu dembaabay waa loo dembidhaafi doonaa midkiinba midka kale dembiyadiisa ha u qirto oo ha u duceeyo si aad u bogsataan nin xaq ah baryadiisa shaqaysa wax badan bay kartaa eliyas wuxuu ahaa nin dabeecaddeenna oo kale leh aad buu ilaah u baryey inaan roob di'in roobna saddex sannadood iyo lix bilood dhulka kuma uu di'in oo kol kale ayuu ilaah baryey oo cirku roob buu soo daayey dhulkuna midhihiisii buu soo saaray walaalahayow haddii midkiin ka leexdo runta oo mid soo celiyo isaga ogaada in kii dembiilaha qaladka jidhkiisa ka soo celiyaa uu dembiilihii naftiisa dhimasho ka badbaadin doono oo uu dembiyo badan qarin doono